أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ka fuliyey deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo deegaanada ku hoos jiro gumaysiga dowladda kenya siyaasiyiinta mucaaridka ku ah xukuumadda riddada muqdisho ayaa xaqiijiyey inuu fashil ku soo dhammaaday kulankii ay la yeesheen gurgurte maktabka caafimaadka xadhakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaadka ku saabsan u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka calaansaar ee wilaayada bakolla xaflad ballaaran oo lagu furayey farac cusub macadka barashada qur-aanka kariimka taajul waqaar oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna ciidamada mujaahidiinta oo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ka fuliyey deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya aan ku horumarno banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxay degmada wadajir ku toogteen sargaal laba xidgala ah oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada kaas oo lagu magacaabo cabdi xasan siico sargaalkan ayaana waxaa soo gaaray dhaawac garaab ah dhanka kale mujaahidiinta ayaa xalay waxay qarax la beegsadeen xarunta maamulka garasbaaley waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeeda dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka weelmareer ee hoostaga degmada faafe oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jirto gumaysiga saliibiyadda kenya xogta la helaya waxay xaqiijinaysaa inay jiraan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda riddada muqdisho ayaa xaqiijiyey inuu fashil ku soo dhammaaday kulankii ay la yeesheen gurguurte warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaakii nuur cali warsame abushiiba xilli uu shalay dhacay saraggii u dambeeyey ee ay yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxa kooxda riddada kana hadleen arrimaha laysku hayo ayay markii ugu horreysay mucaaradku ka hadleen shirarka fashilka kusoo idlaaday ee ay la yeesheen xasan gurgurte shir shalay siyaasiyiinta mucaaradka ku yeesheen magaalada muqdisho ayay ka soo saareen war-saxaafadeed kaasi oo ay uga hadleen shirarkii ay la yeesheen murtad gurgurte ee fashilka kusoo idlaaday waxay siyaasiyiintu mucaaradka sheegeen in shirkii mucaaradkii oo xasan gurgurte u dhexeeyey uu fashilmay xalna aan laga gaarin khilaafka labada dhinac oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka oo la isku hayo bayaanka mucaaradka ayaa lagu sheegay in shan kulan oo labada dhinac u dhexeeyey ay ku dalbadeen in gurgurte uu ka laabto wax kabeddelka uu ku sameeyey cutubka afraad oo ka mid ah qodobada dastuur gaaleedka u degsan kooxda riddada balse uu ka biyo diiday sidaasna ku fashilmay oo wax heshiis ah aysan dhinacyadu gaarin kulamadan oo ahaa kuwa markii horeba ay ku baaqeen gaalada caalamka oo madaxa kooxda riddada ku amray inuu la fariisto siyaasiyiinta mucaaradka ah kana arrinsadaan khilaafaadka u dhexeeya ayaa sidii la saadaalinayay kusoo dhammaaday burburka shirarka labada dhinac ayaa kusoo beegmay markii uu gurguurta tegay guri kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada halkaas oo ku qaatay kaarka isdiiwaangelinta doorasho gaaleedka waxay ugu yeeraan qof iyo cod oo ay si weyn u diidan yihiin mucaaradka maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaadka ku saabsan u qabtay bulshada ku nool deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakolla faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan oo muddo saddex maalina u socotay bulshada ku nool deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa soo gebagabeeyey maktabka caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa dowradan ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka ceelansaar si gaara mucalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuulaadka ku yaala deegaanka ganacsatada iyo si guud qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool ceelansaar muddadii ay dowladan u socotay bulshada waxay ku qaateen duruus kala duwan oo dhanka caafimaadka iyadoona talooyin gaara la siinayay haweenka muslimaadka ee ku nool deegaanka ceelansaar markii dowladda ay soo gebagabowday kadib qaar ka mida bulshadii dowladan ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona mahad alle kadib ka mahadceliyey waxayna tilmaameen inay wax badan ka faa'iidaysteen dowladan dhanka caafimaadka ah ee uu u qabtay maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin ana oo ka hadalo afka ganacsatada deegaanka reer alansaar maymiilin dowro oo nan ka saabsan faa'iidhoorka ama nadaafadda dowladaas oo una qaadadaani saddex maalmood alxamdulilah ilaahay ayaa ka mahadsan dowladaasi kolay maktabka caafimaadka harkatu shabaab mujaahidiinkan qabatay waxyaalo badan oo eed iyo eed wanaagsan ama eed iyo eed waltar angle iyo dowladii ku faa'ini ilaahay baa ka mahadsan kolay iyo kolay hobbi ilaahay raalli ku nagada mayba eed iyo eed an rajeene iniyo dowladii noocan camal ee badanna haniignanaga xarakada haniignagda ununa si an ku faa'iidaysana waxyaalaha tahelna iyo walkale kusii badan dhammaan kama hasanyiin maamulka islaamiga dowladiinin dareertii sideedii beri oo ka koobanayti ka saabsanayti oo faydhowrka qaabilsanayti dhinaga caafimaadka oo uuna ku faa'idni walbadan faa'iidadaas oo kumad eh annagoo ka hadalow afka kawaanlada ka hadalow faa'iidadaas oo kumad eh sida oo aragdeeda meelo oo aragdeeda hoolalaha ka gooryo iyo aragdeeda sheeyaalka oo dhan isticmaalow kawaanka sidii nadaafadii oo laka ilaalii fadi kasaabsanayti dhammaanka ma hasanyi maamulka islaamiga unoo ena gabroyka nooli ee lansaar gaar ahaan xaafidleyda ena may baana niin furay dooro o socdaasa sedde maalmood may baana niin furay maktabka caafimaadka magaalada eelansaar saddex maalmood dooridaas o socdaasi ilaahayna sheen i wilsha bilaawshan ilaahayna geysi may balena maktabkaasi dadkii ktarsanaayi oonayta haniin qaalqaadi dooridan sharaftale mahadsinyingalena may baana niin ku hadlay inbadan mayleraa isnadaafada sada xaafado mayleraa isnidhisku nadaafi saas oo kale iyaalka lakadadaal nadaafadiyo waxyaabaha o qurunka ena nimayleraa islisku fogaay ilaahayna kama hasangeeka alxamdulilah gebagabadii roogna maybalena umudhaniin qaalqaaladi mahadsinyin insha allah ilaahay kama hasan alxamdulilah uno ku nool gabdha eelansaar kanoolay unaana mayniin sootay saddex maalamood doore iyo geegnaanin hiri maktabka caafimaadka faydhoornayshaani maybalena maktabka ma hasanta jasaaka allaahu khayraa kalena alxamdulilah ilaahay maadan sugnaatay uno gabdhay oo mugaayado ka shaqeeena mayna nafarayni mugaayada nadaafadii lakdadaala yaana niin dardaarami waana qaadani alxamdulilah ilaahay ka mahsan maybalena walaayada islaamiga bakool ma hasanta dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaan qismiga fayadhowrka uu dowro noocan oo kalea u soo gebagabeeyo bulshada muslimiinta ee ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyo magaalada boordhuxunle iyadoona dowladan ay wax badan ka faa'iidaysteen bulshadii loo qabtay xaflad ballaaran oo lagu furayey farac cusub macadka barashada qur-aanka kariimka taajul waqaar oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman machadka taajul waqaar ee lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka waa macad hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay wax badanna ka beddelay heerarkii hore ee xagga barashada qur-aanka kariimka macadkan waxaa wax ku barta si guud ardada soo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka balse wuxuu si gaar ah meesha uga saaray baahidii ahayd in ardaydu ay hesho taxfiidka iyadoo tajwiidku uu helinayo iyo tasxiixa qur-aanka intaba dhowaan waxaan ka qaybgalay xaflad si heer sareysa loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf kala duwan laguna furayey xarunta soddon iyo lixaad ee macadka barashada qur-aanka kariimka ee taajul waqaar taas oo ka dhacday deegaanka xagarka ee hoostaga magaalada baydhabo soddon arday ayaa loo qoondeeyey in muddo sannad iyo bar looga saxo qur-aanka kariimka macadka taajul waqaar ee deegaanka xagarka ugu horeyn sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka hadlay xafladii furitaanka macadka taajul waqaar ee deegaanka xagarka ayaa bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee wilaayada ka socda haddaan rabno sharaf haddaan rabno ciza magaaladeennan inay iftiinto inaan cilmiga laazimno wey oo cilmiga baranno qaala tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta darajaad buu kor u qaadayaa ka gadaale ahlulcilmiga darajooyin aan la gaari karin buu qaadayaa walaalayaal cilmigu waa sharafu ulumma ummaddaa ku sharafoobayso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalkiinna aad geliseen macadka aad furateen cilmiga oo kor loo qaado waa allah iyo rasuulkiisaoo la weyneeye wey waxaad ogaataan muslimiintii waxay ku sharafoobeen laba shay wa huwa alcilmu waaljihaadu fii sabiili illaah waxay ku sharafoobeen saxaabada iyo dadkii dariiqooda raacay cilmigii bay barteen dadkii bay gaarsiiyeen way ku camal faleen dhibka uga yimidna waa ku sabreen magaalada hagarkaa dadka deggan dad sharaf badan oo akhyaara oo si wanaagsan noo soo dhoweeye wey waxaan leenahay jazaakum ullaahu khayran imaatankaan idiin nimid waan ku faraxsannahay idinkuna inaad wejigeenna aragtaan waad ku faraxsan tihiin sidaasna sidaasna mu'miniinta alle maxabba ayuu dhexdooda geliyey mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ayaan la dhex qaaday qaar ka mid ah culimada iyo salaadiintii ka soo qayb gashay xafladdii lagu furayey macadka taajul waqaar ee deegaanka xagarka kuwaas oo aad u soo dhoweeyey furitaanka macadkan cusub arday meelbay roogto insha allah ma indardaarmay diinka ilaah inay barataan magii diinka barataan diinka dhaqantaan jihaadkana san aragtay kaalantiin muslimiintii hasindeersiyen isku wataan gurbog haddii doqow wal bedele koo kale laka bedele jihaadka dhowr sinin lahawadi sinin hasindeersi inay jihaadku abga hataan wakhaasatan deega dirun haqarka ardayta haddalien furi macadkaan maysin lahaa dadaala walbarashada hal hasinka jiidoy in sha allahu tacaala kitaabka ilahna xifdiyi macalinkiina ku dambooy macalinkiina karaambay waalidiinkiina karaambay eedan dadaala hal hasinka dadaala in sha allahu tacaala macahadkan lakafuri taajul waqaar walaayada baay gaar ahaan degmada baydhabo xagarka iyo hatiroogna furitaansa iftitaaxje daraankayma ayaa iidan inka faraxsana bulshada iyo wax ku qaybgalowsha iyo qaabka lan diyaarina maasha allah waaye markan may waha may dareemase islaamiga guud ahaan ama ka bulsho ahaan iyo jiilka koraha iyo gabdhaha muslimaadka in badan isbedel weyn ayna dareeraha dacwada igiliyahayta horumar weyn dareemahayn maasha allah eh maxaa ku dhiirigelinaysaa ardayda wax ka baranaysa macadkan taajulwaqaar ee deegaanka xagarka may ka dhiirigeliyey awalan ardayda inii dadaal suubida inii eedan dadaala ilaahay inaan kaalmaysato fursada haysadaan fursadiyo haysadaan ilaahay inka kaalmayahay waalidiin anka kaalmayahay dowlad islaamiya an helan fursadaad ini ku faa'iidaysadaano owlaado oo da'da yar mayo ahaa fursadiyo haysadaan lahaa marimale dadkii hortaan roogi ma helan unama helna isigna hata ilaahay siin la sami may ballana dadkii siin kudamay ilaahay ku rajeey doona in walbadan diirsi doontaan may ba siin dareemanaya siin rajeeyanaya inii islaam guud ahaan wanqabo doontaan oo mashriq iyo maghrib dadka gugulayso ani atin siin dareemahayn may ballana arantiyada hal dhugsaday ilaahay
dareenka aad u wanaagsan yahay xaflad ballaaran baa ka dhacday meeshaan beeshaan waxay qabsatay xaflad ay ku dahfurayso taajulwaqaar waana taajulwaqaarkii ugu horreysa aan u malaynayo dadkeedana aad buu u faraxsan yahay annagana faraxgaan la qaybsanay marka maanta ilaahay xoolahooda ha barakeeyo cilmi nacafa allah ka siiyo dad aad u wanaagsan waay masjidka ay dhisayaan hadda waa ujeeddaa ugu dambayn waalidiinta iyo dadka deegaanka xagarka ayaa si aadda ugu farxay furitaanka xarunta soddon iyo lixaad ee macadka taajul waqaar ee deegaankooda kuwaas oo sheegeen wax badan ay sugayeen in deegaanka laga hirgeliyo macad lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ilaahay mahad iskule ilaahay ninka nacmeeyey nacmada hadda geeka kooba korne balaawi dhammaadan lahayn oo ilaahay nin nacmeeyey geeka amnigan iyo aarunkan muddadaas dareemas oo meel lahaayo staadiya waqaarka muddo bil oo kale ayaa ayaan ka guda jirnay alxamdulilah ilaahayni guulaysii geeka mayba roogna furutaanye akhrijan ilaahayna geysi eed iyo eedaan ka faraxsanna dadka waalidiinka iyo dadka huqiibgaada kulligood aad iyo aadaan faraxsanyin alxamdulilah alxamdulilah may balanaa eed iyo eedaan ka faraxsan walaayadii islaamkii ninkoyti dugsigii taajoo gaarka la furi kabmaha sinyiin boqolkii iyo boqol haadhowaayana safarhadle wanaagle anoo waalidiintii kumadaha afkay waalidiinta dugsiyada ka hadalaw boqolkiiba boqol reer hagarka afkijo ka hadalaw
bay waxaa si xoole looga dareemayaa waxbarashada cilmiga sharciga waxaana dadka muslimiinta tusaale uga filan in maalinna ay dhacayso xaflad lagu furayo macad marna ay dhacayso mid lagu soo gebagabeynayo taas oo la dhihi karo yar iyo weyn bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay waxay yihiin kuwa ku xiran goobaha waxbarashada si aadna kaga faa'iidaysanaya mahadsanida abu ayman warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh